بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal salaaddii habeennimo iyo bal ducooyinkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kaba yimi ama salaada dhexdeeda haba noqoto ama waqti kale ayaa adigu baab uu baabaysnaa baan kuba jirnay xadiid ibnu cabbaas buu baabku inoogu bilaabmay kollay kiibaa inoo socdo weliba amala casharka intiisa badanba qaadan doona waa xadiidka duruqdiisi iyo riwaayaadkiisii un marka kollay xadiis cusub maaha ee wixii ziyaadaa ee kolba aynaan markii hore soo aragun baaba dee eegid yar mudan waa xadiidkii un waa mutaa duruqdii mutaabacaadka ahayd وxadثnي محamed بن سلمة المrاadiي qال xadثna cabdاللahi بن وهب عan عyاض بن cabdاللahi الفهriي عan مkrمة بن سlayman بhada الاسناad intii inoogu dambeyso mal haddaa markii ay ahayd baynan intan yar markii hore raaciye halkaa aan ku joojiyey casharka marka waxaa dariiqii dariiqan ka horeeyey makramat bnu sulaymaan wuxuu ka warinayay kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaas intaa weeyaan oo isnaadku waa kurayb baa u sheeka kuraybna ibnu cabaas buu kaba warinayaa mawlihiisii ahaa xadiidkuna waa kii uune laakiin wasaada wuxuu ziyaadiyey oo lafdigan imaka makramat bnu sulaymaan markaa hore malik baa ka warinayey oo imaam malik maantase makramat bnu sulaymaan waxaa ka warinaya ciyaad ibnu cabdillaahi alfihri nin la yidhaaho isaguna atbaacu taabiciintii ayaanu dee imaam malik iyo nin ku dhow iyo ama taa aanu ahaaninba waa dabaqadiisii kolleyna dariiqii horun buu mutaabic u yahay wuxuu markaa ziyaadiyey wazaada uma camada ilaa shajbin min maain waa markii rasuulka ilaahay toosay ee uu kacay ayaa waa ti aynu markaa horeynu soo maray istayqada rasuul llahi salى الlahu عalيه waslم fajacala ymsaxu nowma can wajhi biyadih uma qaama ilىa shanin mucalaqatin waa halkaas ayaa waxaa kuba sugnaa uma camada rasuulka ilaahay markii uu kacay ee indhihii uu marmartay oo aayaadkii aqriyay dabadeed ba wuxuu u qastay ilaa shajbin shajbigu halkan waa bimacnaa shanintii aynu soo maray un waa alqirbaة اkhaliqa ama asiqaa اkhaliq waaye qarbad baari ahaa oo min maa in biyaaho biyo adigu meel ka laalaado biyo kuba sugnaayeen buu xaggiisii u kacay u qastay fatasawaka uu cadayday watawada oo markii ayuu cadayday oo malaa laftigan xaggan tasawuguna taa hore inoogumu sugnayne halkanuu ziyaado yahay rasuulku uu cadayday salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh waana weysaystay waasbaqa alwuduu'a weysadii buu taam yeelay waa ziyaadadii imaka riwaayadan dambe intii hore la dheerayd weysadii buu taam yeelay oo dee hagaag buu u weysaystay walam yuhriq laakiin muu daadin rasuulka ilaahay min almaa'i biyaha ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo sa alfaadaba inoogu dambayso weyse laba weyse u dhaxaysa ayuu weysaysto israafiyo dee ziyaadana kumay sugnayn ikhtaarna kumay sugnayn xubnihiina biyo hagaag buu wada gaadhsiiya haddana biyihii uu isticmaalay kolley biyo kooban bay ahaayeenoo wax badan dhulkii kumay dhicin ama may rasuulka ilaahay muu daadinoo waa biyihii acdaadiisa mari uu sheegayaay walam yuhriq min almaayi ilaa qaliilan uma xarakanii uu i dhaqdhaqaajiyo faqumtu dee waanu soo jeeday saynu soo maray waana kan dee rasuulka ilaahay ficilkiisii oo kale laba yimi bal lafdigani wuxuu keenayaaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagii inuu taabtay uno bal si uu kaco oo waan kacay buu ihi wasaa'iru lxadiidi naxwa xadiidi malikin lakiin kollay duruqda kale ee amaan waxa weeyaan inuu kacay oo weliba rasuulka ilaahay uu doonayay inaanu ogaanin inuu soo jeedo xaaladiisa laba socday iyo waa ta aynu soo maray alfaadaha kalena kolley waa ta inoo dambeyso oo waa isaga bal inuu kacay walow dee markaa hore iskaba jiifay un hadduu wax gamayn aan wax siaasa gamino waayo arrin buu iyo qarad buu lahaa taas baa riwaayaadka kale aan kuba haynay kolle ciyaad ibnu cabdillaahi ilfiri oo riwaayadan warinayaana ee dabaqadii sare ee ruwaadda ma aha oo waa markaa ama kuwii la odhanayo waa dadkii mutqiniinta ah ee itqaanka iyo ama badnaa isagu ma aha ee riwaayada maalik waa ta aan soo aragno kuwo kalena way noo dambeeyaan wasaa'ir xadiida xadiidka intiisa kale naxwi xadiidi malikin ahaasaa ziyaado ahaa laakiin xadiidka intiisa kaloo salaadii uu tukaday ay kaba mid tahay waa intii ragcadood uu tukadaiyo umuurahaasi iyo isagu markii uu kuba xidhay halkii uu joogsaday iyo inuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh bal markaa madaxi dee dhegtiisa qabtay umuurihii aynu soo maray waa xadiidkii maalik oo kalun baabay ahaayeen xadaثnي hاrون بن سعيid الأيلي qال xadaثna بن وهب qال xadaثna cمر عن cabdالرب بن سعيد عن مkرمة بن سليمان عن كرayb mولى بن عabاس عن بن عabاس sidaan marka horeba sheegay waa drqda xadيiska oo dheeraan doonta زiyaadaadna way yeelanayaan oo زiyaadaad kala duwan bay leeyihiin snadkuna dee waa isbedbedelaya haddaanu xagga dambe iska bedelina xagga hore waa iska bedbedelayaayo saasaabuu duruqdan badan ay ku imanaysaa oo asaaniidan kala duwan ay kuba imanaysaa sanadkii hore un maaha camrigu waa camr ibn اxaris oo inagu badanba weeyo imaam ahaa cabdirabi ibnu saciidna waa cabdirabi ibnu saciid ibnu qayso waxay walaalayeen yaxya ibnu saciid alansaari xalayna nin kaley walaalayeen baana inoogu sugnaa xadiidkii ama casharkii xalayto yaxya ibnu saciid alansaari oo ninkii ansaareed ee caalimka ah ee xadiidkii inama acmaalu biniyaatna dariiqiisa ama isaga markuu soo gaadhay oo aad ba u faafay marka cabdirabi waa nin siqaaru taabiciina makhramatu bnu sulayman alwaalidina isaguna waa nin iqo dee xadiidkaba waa badan yahay isagu kusoo noqnoqonaya waa ninka kureybkaba warinaya waa nin iqa isaguna waa siqaaru taabiciin marka labadood waa isla dabaqo kureybna waa taabiciintii dhexo isagu mawla bni cabaasna waa taabici oo xadiidka saddex taabici oo kala warinaya imika sanadkan inoogu sugan can ibni cabaasin annahu qaala wuxuu yihi ina cabaas nimtu waan seexday cinda maymunata maymuna agteeda zawji nabiyi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi haweeneydiisii ahayd warasuul llahi walxaq rasuul llahi ama warasuul lahi rasuulka ilaahina salى اllahu alayhi wasalam cindahaa agteeduu ku sugnaa tilka leylata habeenka ah oo habeenkaa dee rasuulka ilaahay dumar kii kala dunaay uu qabay mid kastaba habeenkeeda uu markaa gurigeeda u hoyan jiray habeenkani waxay ahayd habeenkii uu guriga maymuuno joogayay ayay ahayd oo taa waa ogaaba taas bun seexashadiisan waxaa keenayna walow dee uu yimi marka hore aabihii soo diruu xaajo usoo diray wuxuu doonay markaa rasuulka ilaahay inuu ogaado habeenkii bal salaada uu tukado waana inan yaroon weli qaan gaadhinba ama aan gaadhi taas buu ahaa oo waktigii rasuulka ilaahay wafaaday baaba qaan gaadhinkiisii ama waktigaas baaba muraahiq ahaaye haddaba waa dee ruuxaa tamiiska leh caqligaa badan lahaa garashadaa badan lahaa soo jeeday ihtimaamkaa badanna lahaa ee bal markaa taas bay ahayd oo uma qaama uu kacay fatawadaأa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu weysaystay kolley xalay sidaan soo sheegnayna habeenkan daahir may ahayn ba riwaaya sidaasi kuba timi uma qaama uu kacay oo fasallaa waa tukaday salaadii salaadii buu galay weeye faqumtu waan istaagay can yasaarihi xaggiisii bidix faأkhadanii waa i qabtay oo waa gacantiisuu qabtayba sida riwaayaadka kale kuba yimi fajacalanii can yamiini intuu xagga dambe kasoo wareejiyo way noo soo socotaan hortiisa soomuu marin ee intuu dhabarkiisa gacanta xagga dambe ayuu ka laacay oo markaa gacantiisii markuu qabtu sia usoo wareejiyo midigtiisuu keenay fajacalanii can yamiini oo dee mowqifkii ama meeshii dee ruuxa ma'muumka keliya uu joogsanayey markaa dee uu keligii yahay fasallaa fii tilka laylati habeenkaa wuxuu tukaday ثaلaaثa caشhaرaةa ragcatan saddex iyo toban ragcadood ayuu tukaday xadiidkii maalikee casharkii xalay inoogu joogsadayna fasallaa ragcatayni ثuma ragcatayni ثuma ragcatayni ثuma ragcatayni taas waxaana dee xadiidku daahir uu ku ahaaba inuu googoynayu kala fasilinayu markuu laba ragcadood tukadaba uu salaamo naqsanaya taas baa dee sumadan baa taa isugu cadfanayd lafdigani taa ma keenaye oo dee ixtimaal inuu kala googooyo inuu wax israaciyey labadaba tani waa ixtimaalaysaa laakiin kaasa inoo fasiraya waa xadiid keliya uma naama rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa seexday xataa nafaka ilaa uu afuufay manaa nafaskiisii ama taas bal khuuradiisii ama qadiidkiisii ilaa la maqlay wa kaana idaa naama nafaka rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh hadduu seexdo nafaskiisaa la maqli jiray ama dee taas oo kale uma ataahu lmuadinu muadinkii baa u yimi dee waa muadinkiisii raatibta ahaay oo bilaale fakharaja oo wuxuu ugu yimi subaxii bay ahayd oo ujeeddadu markuu saddex iyo tobankii ragcadood tukaday ayuu rasuulka ilaahay waana habeen aakhirkii oo waagii waa dhow yahay inuu baryaaba wuu seexday waagii markii uu baryeyna muadinkii baaba u yimi isagoo weysiinaya xuduurkii dadka iyo waqtigii salaada la geliyay inuu gaadhay fakharaja rasuulkii ilaahay uu baxay oo fasallaa waa salaadii subax oo ayuu tukaday waxaanaynu soo marro xadiidkii maalik kuba soo maray markaa muadinku u yimi intaanu bixin laba ragcadood oo fudfudud inuu tukaday oo sunnihii subaxa uu guriga ku tukaday waayo xadiid keliya weeye ziyaadaadka waa dee markaa wixii riwaaya ay laba dheertee ziyaadadii aan lagu tirin waham ama ziyaadadii aan shuduud lagu tirin xadiidka kalean ku biirsanaynaa laba ragcadood oo sunno ah imaka halkan inooguma sugnaa lafdigani ayuu ku tukado sunnihii subaxa guriga oo uu fudaydiyey dabadeed buu baxay oo uu markaa salaadii subax dadkii tukiyey fakharaja fasalla walam yatawada manaanu weysaysan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee waata ay waanay inoo dambaysaa in sha allahu tacaala xadiidka duruqdiisu way inoo socdaanba weysadiisuna ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolley riwaayadii ugu horreysay ee uu makrama kaba warinayo m kurayb uu ka warinayo salamat bnu kuhayl makrama maaha na waan kusoo marray dee isaga waanay inoo dambaysaaye seexashadan uu seexday kamay burinahayn weysadiiso dee ishiisunbaa seexanaysa qalbigiisu ma seexanayn saa daraaddeed buu markaa rasuulka ilaahay isagoon weysaysan uu baxay qaala camrun camar baa wuxuu yihi waa camr bnu اlxaariث faxadatu bihi faxadatu waan waramayo bihi xadiidkan bukayra bna اlأshaji baan ku u warramay oon u sheegay macnaa waa camr bn اlxaariث xadiidka cabdurabi ibnu saciid buu ka wariyey cabdurabi ibnu saciidna makhramatu bnu sulaymaan buu kaba wariyey xadiidkii uu saa u maqlay ayuu nin kaleo taabiciintii kaba mid ah ama dabaqada cabdurabi iyo makramaba ahaa oo bukayr ibnu cabdillaahi ibn اlashaj la yidhaaho isna iqa ah ashajku markaa awowgii buu noqona waa bukayr ibnu cabdillahi ibn اlashaj waa nin mawaalidii kaba mid oo reer masar ahaa waana iqa oo sikaaru taabiciin oo cabdurabi iyo makrama isku dabaqayin ninkaas buu xadiidkan uu ka maqlay cabdurabi ee cabdurabi makrama uga soo naqliyey ayuu u sheego ugu warramay faqaala wuxuu uhi bukayr xadaanii quraybun bidalik oo imaka markii hore camr bn xaris iyo qurayb waxaa udhexeeyey cabdurabi ibnu saciid iyo makrama labaa udhexeeyey markuu bal faa'iidadan iyo xadiidkan uuba sheegay ayuu bukayr u sheegay isagu inuu quraybba kaba maqlay markaa isaga iyo markaa arrinkan marka xagga hadduu kaba wariye bukayr oo kale isagiyo qurayb nin keliyaaba u dhaxaynaya oo quraybkii makrama kaba maqlay maha cabdirabiya kii makrama uu kaba maqlay oo sheekha camir sheekhiisa ahaa ayaaba iigu warramay buu on kaba maqlay وxadaثna mحamed بن raafici qaala xadaثna بn abi fudaykin kolleyna abi fudaykna horeynu usoo maro mحamed بn ismaaعiil ibn abi fudayk baa la yidhah waa awowgii nisbadu qaala aخbarana الضaxaaku عan mkrmta bni sulaym mkrmta bni sulaymaana عan quraybi mawla bni cabaasi عan ibni cabaasi qaala anahu qaal eeg mkrmat bnu sulaymaan waa kii horeba waa inoogu sugnaa ee markii hore ninkaas siqadee cabdurabi ibnu saciid baa kaba wariyey marka horreysayna ciyaad ibnu cabdillaahi alfihri baa kaba wariyey taas markii ka horreysayna malik ibnu anas markaa waa makrama uun malik ibnu anas baa kaba warinayey maantana yaa ka warinaya daxaak baa kaba wariyay makramihii waa xadiidkiina dariiq kaleu leeyahay qaala wuxuu yihi markaa ibnu cabaas bidtu laylatan habeen baan bariyay cinda khaalatii habaryartay maymuunata maymuuno ahayd bintilxaaris agteeda iyo gurigeeda oo gurigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faqultu laha waxaan ku idhi idaa qaama rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay marka uu kaco ee uu salaada habeennimo u kaco ama haddii uu kaco faaiqidinii itoosi taas buu yidhi kollay sida xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa kaleba inoogu sugan marka horeba wuxuu yihi dee wuxuu yihi waan eegi doonaa ma la armuqana kayfa yasnacu waxaan eegi doonaa si uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal samaynayo habeenkan salaadiisa waa wuxuu ku talagalay oo wuxuu goostay inuu soo jeedo ha iskaba jiifo si uu kayfiyadan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u tukanayo si u tukanayo u ogaado ee arrinkani waxa weeye taasi waa ku talagalay oo waa goostay wuxuu ka baqday haddana dee inay hurdaba ka qaalib noqoto markaasuu habaryartii maymuuna uu ku yidhi bal rasuulka ilaahayba hadduu kaco ama marka uu kaco itoosi ee marka horeba taylagalkiisu waa inuu soo jeeda yahay jiifo une waa hadday hurda kaba qaalib noqotaa de waa ixtiyaad kale taas buu ulaba yimid si aanay arrintan uu doonaya caawa u dhaafin faqaama rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa kacay faqumtu ilaa janbi اlأsar kale riwaayaadka hore waatan soo aragno dee waa weysaysto waxay markaa aayaad buu akriyo umuraynu soo aragnay faqumtu ilaa janbihi اlasari dhinaciisii bidix baan joogsaday faakada biyadi gacantaydii ayuu qabtay oo waa isagoo xagga dambe hadda kaba qabanaya xadiis baa sa ama riwaaya inoogu timi ama soo socota fajacalanii waa i yeelay min shiqihil ayman intuu xagga dambe iga soo wareejiyey ayuu halkii dhinaciisii midig i joojiyey fajacaltu waxaan gudagalay idaa akfaytu marka aan luloodo ee waa ilmo yar waa habeenkii intii hore o dhan ama seexanba waana kan rasuulka ilaahay salaad dheer buu tukanayaa waa iyagoo taagan oo dee salaaddii kuma jiraan marka kolba aan rukuuco aan luloodo yaakudu bishaxmati uduni waa tambiih iyo tanshiid ayaa wuxuu qabanayay dhegtayda xaydheeda waa carjabaa yaree hoose ayuu saa rasuulka ilaahay u qabanayay waa si u baraarujiyo u nashaad geliyo taas baabay hayd oo dee ta'niis ahaana waa kuba sugnaydeen qaala wuxuu uhi fasallaa wuxuu tukaday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood uma axtabaa uu dooyeystay xataa inii la asmacu waxaan maqlayayba nafasahu waa halkii uu naf nafta kaba cabiray nafaskiisa ayaaban maqlayay raaqidan xaaliyo isagoo gamay rasuulka ilaahay oo aan waxa weeye uu hurdo falamaa tabayana lahu lfajru markii la aadaamee waagii uu caddaadee u muuqday waagii u arkay inuu waagu baryey ayuu sallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudood oo sunihii subax uu tukaday bal xadiidku waa dariiq kalean idhi waana daxaak ninkan la yidhaha dariiqiisii wax kale oo mukhaalafaad jirta riwaayaadkii kale ama uu kaiga duwan yahayo fasallaa ixdaa casharata ragcatan kuwa hore waxaan soo aragnay fasallaa fii tilka leylati halaata casharata ragcatan tii imaam maalikna waan soo aragnay marka waxa ay tahay daxaak ruwaad ka badan balkana xifdi iyo itqaan badan oo xadiidka la wadaagsato sheekiisa makhramo kala wadaagsato kala warisay ay ku wariyeen saddex iyo toban ragcadood bay ahayd bal waxaan leenahay raajixo waa habeenkaas salaaddii uu tukaday saddex iyo toban ragcadood way jiraan barhkood kaba dhiga labada ragcadood ee hore ama mid inoo soo socoto ah laba ragcadood oo fudfudu ruuxu salaaddiisa habeennimo inuu ku furfurto si isagoo nashaadaysan uu salaaddii dheereed u galo ama sunnii cishaayo kuba xambaaray oo kow iyo tobanka sen kuba daaye laakiin waxaan leenahay xadiidku waa xadiidkaa keliya kol hadduu xadiid keliya iyo habeen keliyay ahayd waxaan uu seexday habeenkan uu seexday ama uu joogay gurigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh war markay taa kol hadday tahay oon tacadud lagu xambaarahayn ee waxaa la eegayaa ruwaaddu halkay u badan tahay dhinaca xifdiga badan iyo itqaanku dhinacuu jiraa marka waxaa la raajax yeelayaa maa calayhi alakthar wamaa calayhi alaxfad weeye ciddii xifdiga badnayd ama tirada badnayd dhinacii kol haddii aynaan si aynu dee laba xaalo aan lagu kala xambaari karahayn oo bal markaa waxaan leenahay sida raajixii waxay tahay halkan xadiidkan habeenkaa rasuulka ilaahay saddex iyo toban ragcadood inuu tukaday riwaayadii maalikna taasi waa inoogu caddayn makhramo keliyaana xadiidkii maka halkan inooguma sugnaayo dhowr ninoo kala duwan baa ka wariye riwaayada daxaakun bay tani kuba timi ama xagga inuu dee rasuulka ilaahay markii uu salaadaa dhamaystay uu dooyeystay oo isagoo fadhigiia uu seexday markii dambena laba ragcadood tukaday riwaayaadkii hore waxay inoogu soo aynu kusoo aragnayba ama dee inooguma dambeeyo riwaayadkii hore kuma sugo dambeeya inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jiibsaday uma awtarat mada jacaba lafdigii imaam malik uu ahaa laftigii ka horreeyey salamat ibnu kuhayl can kurayb isaga riwaayo makramo may hayne markaasoo wuxuu tukaday habeenkaa fatataamat salaatu rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam min aleyli ثalaثa caشhraa ragca uma dajaca marka idijaac baa jiray halkana fadhiyo inuu dooyeystay uu saa ku gamay baa inoogu sugan kale imaam nawowina raximah اllahu tacaala wuxuu ku dambinaya ama ku jamcinayaaba markii hore usan sameeyey laakiin markii dambe uu jiibsaday oo saa dee riwaayaadka kaleba inooguma suganoo markaa wuxuu kaba dhigay marka hore intuu yar fadhiistay uu dooyeystay haddana inuu dee waktigaasna waagu weli ma baryinba uu iska jiibsaday jiibsigu la jiibsanaya ma bacda salaati leil ba mise waa bacda rakcatay ilfajrina taa kalaamkeedu oo waxa inoo horeeyo labadaba riwaayaadka aan kuba hayno bal marka waxaan leenahay halkan koo iyo tobanka dee waxaa inoo raajaxa riwaayaadkii kale iyo riwaadiisay uba badnaayeen ee dadkii ka badnaa la yimaadeen ee sheekiisa kala wariyo ka xifdiga badnaa inay saddexiyo toban ahaydo xadaثna بن أbي cمر ومحamed بن xاtimi عan بن عuyaynةa qala بن أbي cمر xadaثna سfyaan عan cمr بن dinاri عan qurayb mala بn cabasi عan بn cabasi eg markii hore bkrm ay hayde makaalkii qurayb walow aan horena usoo aragnay casharkii xalay سlmt بn kayl inuu qurayb ka warinayay maanta cمr بن dinaarna qurayb buu kaba warinayaayo mkrm ay la simayiin markaa salm iyo cmr iyo أنه bات عnda khاalته maymونة faqاma رasuuل الlahi صلى الlه عليه وسلم min الlayl habeennimadii buu kacay fatوaضأa waa weysaystay min shanin qarbad ama waxa weya mucalaqin meel ka laalaaday xalaytaan taa soo sheegno shanin mucalaqatin imakana mucalaqin haddii shaniga bmacna qirba la idhaahna dee waa muanas oo waa tan waصfigiisiina waa la taaniisin haddii shaniga bimacna siqaa lagaba dhigana labadiiba luqadi way nooguma sugantah waa la tadkirinaya si halkan aan hayno fatawadaأa min shanin mucalaqin wuduءa wayse khafiifan waa wayse biyo badan aanu isticmaalin laakiin uu taam yeelay ayuu rasuulka ilaahay weysaystay qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya qurayb wasafa wuu tilmaamay waa ibnu cabaas wudu'ahu waysadiisii buu tilmaamay rasuulka ilaahay wajacala wuxuu gudagalay yukafifuhu wa yuqalilhu inuu fudaydinayo oo uu yaraynayo oo uu takfiifinayo ujeeddadu waa biyo badan mu isticmaalin wayso biyo badan la isticmaaliya mid dee aad arrintu isu rogto in la masaxo gacmihii in la qooyo un oo aanay biyo ka daadan ayay udhaxaysay oo biyo badan oo saasoo ka daatayna may jirin sida dee alfaadaha kaleba inoogu sugan qaala ibnu cabaas ibn cabdillahi ibnu cabaas baa wuxuu yihi faqumtu waan istaagay fasanactu waxaan sameeyey mila ma sanaca الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu sameeyey oo kale oo kale dee umuuro dhowraana xadiidka inooguma sugan oo rasuulka ilaahi inuu kacay oo indhaha marmartay athar nawm buu indhihii kaba masaxay taas toban aayadood oo a ugu dambaysa aal cimraan uu aqriyey waysadan waxaa la arkaa inuu waxaasoo dhan ba sameeyey ama intii badnaydba uma jiئtu waan imiyo markuu aan soo weysaystay faqumtu can yasaari rasuulkii ilaahay xaggiisii bidix baan istaagay faakhlafanii macnaa ay adaaranii min khalfi wuxuu iga soo wareejiyey xaggiisa dambe dhinacii gadaashiisa iyo xaggiisa dambe ayuu iga soo wareejiyey akhlafanii manaa adaaranii min khalfi fajacalanii waa i yeelay can yamiinihi midigtiisii fasallaa salaadii buu tukaday waa salaad uma dajaca imaka halkan tiradu inooguma sugnaa uma dajaca uu jiifsaday oo fanaama xataa nafaka bal dee laga maqlay nafaskii ama fuuraba lagaba maqlay ayuu seexday uma ataahu bilaalu waa muadinkiisii raatibkaah bilaal baa u yimi faadanahu bisalaati salaadii waqtigii la gerayay inay gaadhay ayuu ogeysiiyey fakharaja fasalla subxa rasuulka ilaahay uu baxay ee kolley labadii ragcadoodna sii tukay subaxii buu tukaday uu dadkii isagoo tukinaya walam yatawada waysadiisa dee hurdadu may burinahaynoo mu weysaysan qaala sufyaanu sufyaan wuxuu uhi waa sufyaan ibnu cuyeyno xadiidka sheeka sheekhyada muslim u sheekh ahaa wahada lلnabiyi slى الlahu عalayhi wasalam khaasa arrinkan oo ah ruuxu intuu seexdo dhinaca dhulka dhigo fooriyo haddana aanu iska kaco dee markii horena wayseqabuu ku seexday oo iska kacu iskaba tukado isagoo u weysaysani rasuulka ilaahay bay u gaar tahay dadka kale la mid maaha liannahu balaqanaa waxaana soo gaadhay dee waanay inoo sugantao rasuulka ilaahay qowlkiisii bay tani tahay ana الnabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay tanaamu caynaahu labadiisa indhood inay seexanayaan walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisna aanu seexanayn inuu qalbigu soo jeedo wixii xadasa qalbigaa dareemaya haleelayo oo bal markaa ogaanayo saa daraaddeed hurdadiisaasi waysada ma jeedinayso kolleyna waa ambiyadu sidii xaaladoodu ahayd xadaثna mحamed بn bashaari qaala xadaثna mحamed wahuwa بn jacfari wagundar qaala xadaثna shucbaة can salamata salama waa ninkii casharkii baabkuba inoogu soo bilaabmay xalayto casharkii u horreeyey xadiidkii ugu horreeyey salamatu bnu kuhayl xadiidku waa kiun can quraybi can ibni cabaasin qaala bitu waxaan bariyey fii beyti khaalatii maymuunata fabaqaytu waan eegay oo waxaan eegayoon u fiirsanayay weeye kayfa yusalii rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay sida uu tukanayo baqaytu macnaa waa raqabtu ama waxa weeyaan dee wanadartu weeye waxaan ramabtuna waan macnaha kusoo maray waxaan eegayey oon u fiirsanayey bal rasuulkii ilaahay salaada habeenimo si u tukanayo markaa waa imaka baqa yabqi oo ayay noqon bal matalan oo dee baqwan ama dee abqaahu iyo imaka baqawtuna kolley oo yabquna way ku timaadaa lakin waxaan leenahay un laba ficil baa meeshan dee yimaado xarako yari kala dudaa xarakadaa yarna macnihii bay bedeshaa mid waa ficilkan inoo badan ee baqiya naqaano baqiya fi lbeyt iyo fi lmasjid iyo uu ku baaqi noqday kaasi isagu waa faciilo baabkeed oo baqiya yabqa waana tan albaqa iyo masderkiisiyaba uu yahayba oo kale marka isaga haddii dee ficilku damiirku ula xidhiidhayo damiirkan mutakalimka oo kale baqiitu buu noqonaya baqiitu ayuu noqonaya ama ficilkan ama baqa yabqi ha noqdo kaasi baqiya yabqa bu ahaa ama baqa yabquba haba noqdo waayo baqawtu iyo baqaytu way soo naqliyeen qaafku uu fadxisan yahay kaasna qaafkaa kasrisan marka baqaytu maxay noqon ama baqawtu macnaa raqabtu ama nadartu waan eegoon u fiirsanaya weeye markaa kani baabkaas weeye oo ama dee kaa inta badan waa ficilka badani waa baqiyo taasoo dee had iyo goor waa tasriifkooda markaa damaa'iriya la xidhiidhaya dee khada uu kaba yimaadaa dee kaas oo kale haddii baqaytu la qoro in macnihii baaba isbedelaya macnihiisna baqiya ayuu ahay nasiye iyo buu lamid ahaa kanse rama buu lamid noqonaya wuxuu yihi fabaqaytu kayfa yusalii rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam qaala markaa wuxuu yihi ibnu cabaas faqaama rasuulka ilaahay uu kacay oo fabaala uu kaajay dee xaajadiisii buu gutay kollay ataa xaajatahu ama qado taas baaba lafdino ahaa imaka halkiibuu taa kaba cabiray oo imaka taas uu kaba cabiray imaka waa laga yaabaa riwaayadii horeynu soo aragnay ee salamatu bnu kuhayl waxaa ka warinayey sufyaan thawri maantana shucba ka warinaya eeg waa inta halka isbedelku lafdigaa hore maxaan ku soo aragnay ee casharkaba baabka ugu horeeyey inuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullhi waslm qaama nabiyu min aleyli faataa xaajatahu imaka halkii ataa xaajatahu bedelkeedii baa fadaala waa tad xaajadin weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh uma gasala uu maydhay wejahu wejigiisiiy o kafayhi waa ziyaado eeg riwaayadan ah oo tii hore inooga taabsan tahay rasuulku markaa uu intuu xaajadiisii gutay habeenka dhexdiisiina kacay wejigii iyo labadiisii kaf ayuu maydhay uma naama mu weysaysan intaasun buu maydhay oo waa waqtigaas uma naama uu seexday dabadeed buu haddana kacay kolley habeenka aakhirkiisii uma qaama ila alqirbati wuxuu u kacay rasuulkii ilaahay qarbad ama qirbadii oo fa adlaqa wuxuu furay shinaqaa xadhiggeedii ku xidhnaa waa si biyuu ugaba shubto uma saba biyihii wuxuu ku shubay fi ljafnati xeedho aw alqascati ashaki une waa isla midun ayuu kuba shubay oo intan ta inoo soo korodhay waxay ahayd rasuulka ilaahay mar inuu kacay ibnu cabaasna intaa waa eegaya xaajadiisii buu gutay markaa uu xaajadiisii gutay wejigiina wuu maydhay gacmihiisiina uu maydhay laakiin markaa muu weysaysana uu iska seexday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddana taasi waxaa la arkaa inay taa nisfa lail qablahu aw bacdahu sidii u xalay soo yidhi waa tan bay ahayd oon kuba xambaarayna marka haddana mar dambe uu kacay oo sida riwaayada shariif kuba timi waa thulusul aakhir markuu hadhay oo habeenkii kaba hadhay ayuu rasuulkii ilaahay kacay oo waa ka weysaystay uma saba fi ljafnati aw alqascati faakabahu biyadihi calayha faakabahu waa maa-i iyo biyihii ayuu waxa weeyaan biyadii gacantiisiibuu adigu ku foorariyey oo calayhaa waa iyada calayha waa dee tan qascadan ama jafnadan macnuu kolley ficilkan qaaliban akaba dee siuu halkan ugu yimaado inta badan luqada uguma yimaado oo waana ficil naadira oo afcaasha kale kaba duwan oo markuu kaba yahay ama hulaathi yahay mutacadi buu noqdaa akaba oo kale wuxuu noqdaaba uu foorarsaday oo waxay noqotaaba markaa laasim uu isu rogo isagoo hadda rubaaci noqday waayo afcaasha kale kan dee saddex xarafa marka hamse lagu kordhiyo mutacadi noqdo oo kale imanka halkan walow dee taasi tii ay luqada macruufka kuba ahayd ahayd horeynu usoo marro waxaynu ugu soo marnayba kitaabka dahaaro iyadoo rasuulka ilaahay ficil ahaanna dee uu yihi qowl ahaanna aynu kuba soo aragnay ruuxu dee saas oo kale weel aanu haddaanu wax dardarsanahayn uu doonayo weelkii inuu gacanta daro intaanu gacantiisa gelin inuu bal faraxasho oo uu labadiisa kaf maydho taas baa ah si uu rasuulka ilaahi yeelayay sunno ah gees kalena dee nahyigiiba kuwa yimi inaan gacmihii la gelin weelka ilaa laba maydho imaka markuu xeedhadii ama weelkii biyihii uu kuba soo shubay biyahana hadhow acdaadiisa kuma shubayo gacantuu dardarsanaya oo uu markaa uu ku weysaysanaya ayuu dee si uu u faraxalo ayuu biyihii kaga soo shubay horta gacmihiisii ayuu kagaba soo shubay oo waxa weeyaan taas isagoo dee waxa weeyaan biyihiina waa ka ja ugu jiray qarbada laakiin weelkan uu kuba soo shubay uma tawada-a waa weysaystay wudu-an weyse xasanan fiican oo bayna alwudu-ayni laba weyse udhaxayso dee weyse uu taam yeelay asbaqahudi laakiin laba weyse udhaxayso labada weyse udhaxaysaana yaعnي lam yusrf وlam yqtir وkana bayna dalika qawama nawawi cibaaradiisii israafna biyu kulamo imanoo biyo badan ma isticmaalin iqtaarna may jirin oo dee isagoo wixii masaxba isu rogo iyadoo meeshuu la qooqooyo isuba rogto ee biyo weyse labadaa udhaxaysa ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh wasa biyu isticmaalay markaa may badnayn wey uma qaama yusalli uu istaagay isagoo tukanaya fajiئtu ana waan imi intuu soo weysaystaa faqumtu ilىa janbi faqumtu can yasaari qaala faakadanii faaqaamanii can yamiini xaggii midig buu joojiyey fatakamalat fatakamalat way taam noqotay tataamatna lafdigii hore in soo aragna bu ahaa isku macnown salaatu rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam salaadii rasuulka ilaahay ثaلaaثa caشhرaةa ragcatan saddex iyo toban ragcadood bay ku buuxsatay ku taab noqotay habeenka uma naama markuu salaadiisii dhamayso oo witrigii ahayd iyo salaadiisii habeennimo naama xatىa nafaka wakuna nacrifuhu waxaanu ahayn kuwo ku yaqaanay idaa naama rasuulka ilaahi markuu gamo ee inta kaleu iska jiifo mooye hadduu seexdo binafki afuufitaankiisa ama nafaskaa caaligae kaba soo baxayay ayaanu ku ogaan jirnay oon ku garan jirnay uma kharaja ilى الصalaaة haddana markii salaadiisi wax waktigeedii gaadhay salaadiibu uga baxay oo fasalla dadkii buu tukiyey manaanu weysaysadoo dee weysadiisii horuu isagu iska qabay fajacala yaquulu fii salaatih wuxuu bilaabay rasuulka ilaahi inuu yidhaaho salaadiisa dhexdeeda aw fii sujuudi oo markaa uu salaada tukanayey ama sujuudda dhexdeeda inuu yidhaaho allahuma ajcal fii qalbii nuuran wa fii samcii nuuran wa fii basarii nuura wacan yamiini nuura wacan shimaalii nuura waamaamii nuura wakhalfii nuura wafawqii nuura wataxtii nuura wajcal lii nuura ilaahw nuur ii yeel aw qaala wajcalnii nuura igaba yeel nuur taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ducadiisii kaba mid ahayd salaada uu kuba ducaysanayey intaa xalitaan dee kollay qeyb soo laqbaynay siyaadadana riwaayadii hore sufyaan salama uu kaba warinayay iyo waa kii lahaa dib baan bacda waladi cabdillaahi uu laba kulmay wuxu ziyaadiyeen iyo waati aynu xalay soo aragnay maa casharkii aakhirkiisii kii hore وxadaثnii isxaaq bnu mansuuri qaala xadaثana nadr bnu shumayri qaala akbarana shucbatu qaala xadaثana salamة bnu kuhayri can bukayri can kuraybi can ibni cabaasin oo salamة bnu kuhayl maanta markii hore riwaayadii shucbaa bay haydee can salama can kuraybin maanta bukayr ayaaba u dhaxeeya oo dee labadaba kuraybna waa kaba wariyey waxa weeyaan bukayrna waa kaba wariyey sida ninka cabr bnu xaris baan kuba soo aragnay bal markaa oo markii ugu horreysay ayuu bukayr ba xadiidka marka hore sanadka naazilku ku wariyo bukayr buu kaba maqlay ibnu cabdillahi ibn ashaj bukayrkaas baa kurayb mawla bni cabaasin kaba warinayey laakiin markii dambe ayuu dib ula kulmay kurayb oo waxaa ka baxay markaa meesha sanadkiisii bukayr baa kaba baxay oo saasaa sanadkiiba u isagoo hadiyo goor dee asaanida caaligaana waabay u ihtimaami jireen waana dalbi jiray waanay ammaanayeen beeb qaala salamatu waabakan falaqitu kurayban kurayb baan la kulmo faqaala wuxuu yidhi qaala bnu cabaasin kuntu cinda khaalatii maymunata fajaءa rasuulu الlahi salى الlahu عalيyه wasalam uma dakara bimili xadiiثi gundali wa moxamed bn jacfar inay riwaayadan dambe shucbo waxaa ka warinaya nadr bnu shumayre wuxuu sheegay nadri xadiidkii jacfar ama gundar maxamed ibn jacfar gundar ee uu shucbo kaba wariya dheeraayaynu soo aragnay kaa mid laba mid ah laakiin waqaala wuxuu yidhi waa riwaayada nadri shucbo kaba wariyey wajcalnii nuuran halkaa ay uu yihi wajcalnii nuuran aw qaala wajcalnii nuuran ee shakiga ahayd isagu walam yashuka maba shakiin shaki soomuu naqline ilaah nuur igaba yeelbood وxadثna abubكر بن abي شhaybة وhanaad بن الsriي qاaل xadaثna abulaxwasi can saciid bni masruuqin habeen dhoweydna waan soo hayno waanan idin soo sheegay isku soo baraarujinay waa imaamkii weynaaye sufyaan thawri waalidkii weeye ama aabihii sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq baa la yidhahda can salamata bni kuhayrin can abi rishdin rishdinin mawla bni cabaasin can ibni cabaasin kollay sanadku waa sanad aan soo wada aragnay laakiin dee salamat bnu kuhayla waa ninkan aan hayne xalayna inooguma sugnaa aburishtiinkan baa laga yaabaa dee imaka kuya ahaan inuu inagu cusbiye waa quraybkii weeye qurayb baa kuyadiisu ay tahay aburishtiin oo inan u dhalay oo rishtiin la yidhaaho ibnu qurayb ayayba tahy waana nin hiqa ah falo la yidhaaho xagga kale marka la eego rishtiin magaca cid laho hiqaa lama garanayo ay idhaahaan ama rishtiin damaantay waa daciif ee waa markuu magac yahay dee isaga waa inankiisaaba kaba mid ama dee ruwaadda waa in yaroo kooban oo rishtiina la yidhaaho nin hiqiya aanu kuma jirin baa jirta oo rishtiin magacan hiqa ma laha laakiin waa taas waa dalka magaca leh kani isaga waa rishtiin aabihii weeye waa kunyadii o waa dee ninkaa hiqada ah weeye lakiin rishtiinka uu dhalay iyo rishtiin kale iyo adigu waa rishtiinada ayay dhahaan sida ibnu rajab qawaacidiisa ama cila sharxu cilal tirmidi iyo xagga qeybta dambe qawaaciddu ku taameelo uu kuba soo naqliyo de waa in magacyo aan hiqe ku jirin lakin kani waa quraybkii can ibni cabaasin qaala bitu waa barye cinda khaalati maymunata waktasa xadiida xadiidkii buu dabagalay weya xadiidkii buu raad guray waa kii horu buu raacay waa laftigeenu soo maray laakiin muxuu yihi haddaad salamat ibnu kahil markii hore shucba kaba wariyey marna waxaynu kusoo maray dee qolooyinkii kaleo kaba warinayo salamat ibnu kahil oo markii iyada baabku inoo soo bilaabmay salamat ibnu kahil sufyaan ibnu saciid oo maanta aabihii kaba warinayo maanta se sufyaan ibnu saciid aabihii baa kaba warinaya saciid masruuq ibnu masruuq haddaba iyada riwaayadan walam yadkur kasl lwaji walkafayn halkaa inuu laba goor toosay uu markii hore intuu wejigii maydhay iyo labadii kaf dib uu uba seexday intaasaanu sheegin riwaayadan غayr anahu qaala wuxuu yihi uma ata lqirbata qirbadii ama waxa weeyaan qarbadkii buu yimi iyo sibraarkii meesha dee biyo ay ugu jireenoo faxalla shinaaqa xadhigeedii ama waa ka aha ayuu furay kollay shinaaqna xalaytaan kasoo yar hadalay fatawadaأa wuduءa bayna اlwudu'ayni wayse laba wayse udhaxaysuu weysaystay uma ataa firaashahu fanaama uma qaama qowmatan ukra firaashkiisii buu yimi oo waa seexday uma qaama qowmatan ukra mar kale ayuu kacay oo faata alqirbata faxalla shinaaqiha uma tawadaأa wuduءan huwa lwudu wayse dhan buu weysaystay oo wa qaala wuxuu uhi acdim lii nuuran walam yadkur wajcalnii nuuran waa inaha islaba dheeriyiin walow dee waxa yar aad moodo riwaayaadkii kale inay kagaba duwantay tani ay tahay inuu markaa hore waxay ahayd in wejiga iyo labada kaf buu maydho uu seexday halkan wejki iyo labadii kaf ee maydhay muu sheegin inuu weysaystay oo dee aan kaba dhigayno dee bal taa kuwa xambaarina riwaayadaha si aan suguba fasirna marka hore inuu weysaystay wudu bayna alwudu'ayn marka dambana wuduukii ka saabiqsan ama ka atamsan inuu weysaystay ayaa iyada riwaayadan inooguma sugan laakiin halkii ijcalnii nuurana acdim li nuuran i weyne ilaahay nuur weyne siin weyn وxadaثna abuلطاhiri qala xadaثna بن wهb عan cabdالرaحman بn سlman اxijriy alxijriyi عan cqayr بni khaalidi ana سlmة بna kuhayrin xadaثahu marka cuqayr بn khaalid اlayli ayaa maanta xadiidka warinayo salamo kaba warinaya ana qurayba xadaثahu ana bna cabasi bata laylaة cinda rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ibn cabaas ba wuxuu yihi faqama rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ilى اlqirbati fasakaba waa shubay biyi minha iyadii buu biyo kaba shubto waa taa jafnayno ama qasxa kuba shubay aynu soo aragnay fatawadaأa u weysaystay walam yugtir mana badin min albaay biya isticmaalkooda biyo badan ma isticmaalin walam yuqasir fi lwudu xagga waysena wayse dhan bay hayd oo xaggaa kumuu gaboodfalinoo wayse wax laga tegtegay ama laydhaah waa nuqsaansan tahay taas may ahayne waysadu way dhammayd laakiin biyaha uu isticmaalay may badnaynba wasaaqa alxadiida xadiidkiibuu waday aynu soo maray wa fiihi waxaa kuma sugnaa qaala ibnu cabaas ba wuxuu yihi wadacaa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay waa ducaystay laylata idin habeenkaas tisca casharata kelimatan sagaal iyo toban kelimo oo de waa ducooyinka aynu soo marray waana kan uu inoo tirin doono qaala salamatu salama wuxuu yihi xadaaniiha quraybun qurayb baa sagaal iyo tobanka ducadan sagaal iyo tobanka ahaydba waa iigu warramay laakiin faxafidtu minha waxaan ka xifdiyey intay casharata labiyo toban wanasitumaa baqiya intii kalena waa baqiyadii imika wixii kaa intaa ka soo hadhay ee toddobadii kalaa waa niloobay oo qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا waajihaadkaygoo dhanba nuur dee wixii iftiimiya taas ii yeeliyo deeta iyo hidaayaba وmin bayni yadaya nuura وmin khalفii nuura واjcal fii nafsii nuura وأcdim lii nuura taas baa uu yihi oo macnaa naftaydana nuur yeel وأcdim lii ii weyneeyo nuuran oo dee isiiba nuurkaa weynba intaas bayd welibana waan kaga kala tegay de riwaayaadkii horena wax ziyaado ah hadday inoogu sugnaayeen bal way muqaaranayn kartaan waxa weeye intii badnayd uu inoo soo xafiday waana ducadii waa ti aynu soo maray riwaayada hore de waa sujuudiisii ama salaada dhexdeedun bay taas ahayd وxadaثnي abubكر بن اسحاq qال أخbarana بن abي مryم qال أخbarana محamed بن jaعفri qال أخbaranii شharيk بن abي namirin xadiidku waa xadiid qurayb markaas imika salamana halkaa kaba tagiya mkramaة بن sulayman waa shariik بn abi namir aynu hore usoo aragnay halkii dee sri iyo mcraajkii iyo ayaa ii waramay buu yihi o can quraybi can ibni cabasi anahu qaala raqadtu fii beyti maymunata laylatan habeen baan seexday aqalkii maymuuna habeen kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam cindaha rasuulka ilaahayna uu gurigeeda joogay maxaan u seexday liandura kayfa salaatu nabiyi salى اllahu عalيه wasalam bilail siaan u arko u eego rasuulka ilaahay salaadiisa waa habeenkii tukanaya sida ay tahay qaala wuxuu uhi fataxadata الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam maca ahlihi saacatan rasuulka ilaahay baa markuu salaadii cishaaye kaba yimi gurigii uu yimi ehelkiisii waa zawjadiisii maymuuna ayuu muddo ama mud in zamana ayuu la sheekaystay taas buu yihi intani waa riwaayada shariik ibnu abi namir ziyaadadeeda oo kale kitaabka dee waxa weeyaan fatxulbaari uu leeyahay xaafid ibnu xajar ee laba idhaah waa qaamuuskii kutubtaa sunnahaba ama dee waxa weeyaan un kolley sharax xadiis uu leeyahy waa sharaxa ugu taabsan ee ugu cilmi badan aan ahaynaba ama ayaa wuxuu caadadiisii ama arrintiisu ay tahay xadiidka marka uu sharxayo dee in badan bay dhacdaa inuu yaxaaleeyo halkaasaan ku sharxi doonaa halkaas kolkanna waa basharo waxaa dhaca ee isagoo markii hore sii ixaaleeyo kolba la sug ayuu yidhaha kolba halkaasuu ku iman doonaa marka halkii la gaadhana kolkala way dhacdaa inuu idhaha sharaxiisii waa inoo horreeyey oo sharaxiisii iyadoo hadda markaa sharcinta kale ixaaladaas ay ahaydba bergaha dambu odhan jiraa idhi kitaabkana dhowr iyo labaatan sabaduu socday uu ku tamaniyi jiray bal ixaalaadkiisaas inuu tatabuco haddii dee meel aan meeshii dhicin ama aan dee halkii kuma sharxnayn sue lakin dee waxyaalahaasi may wada suurto gelina bal waxaan uga jeedaa laakiin xadiidka marka uu sharxayo dee meelo qaarkood waa ka taasuu ku kaaftooma markuu halkii uu munaasibkayd sharxayo khaasatan axaadiida durub kala duwan leh ee dee kolley waxyaalaha badanne kuba sugan tahay ayuu maaha un riwaayaadka bukhaari uu wariyey maaha ee riwaadii xadiidkaa lagaba wariyo o kale kasoo qaado waa isagoo xadiidkan kurayb buu qabanayaa ciddii kurayb ka warisay o dhan oo dee kutubtii barhkoodna suna ay umuhaadkiiyo kaba baxsan yihiin oo mustakrajaadkii buu eegi kutubtii masaaniidii buu eegi ayuu riwaayaadkii isu wada keenayo markaasuu dee hebel ziyaadadiisii hebel ziyaadadiisii oo kale waa hab aad u fiicanoo ruuxuna uu wada ogaanayo duruqdii walow dee kolkol waxaa ku yar iman kara ruuxa ay tahay isagoo le dee fi riwaayati fulan fi riwaayati kada fi riwaayati kada kolkol aanad garanahayn haddaan meelaha hore tatabucin ama kolkol aana dee riwaayadani halkay kuma sugan tahay barhkood dee kitaabkii bay ku sugayen barhkood muslim bay kuma sugayen barhkood sunantii bay kuma sugayen kuwa dee kaba baxsan baa jirta oo kolkol markuu taa kuma gaabsado aanad garan karahayn ba halkii bal riwaayadaas le lakin waxaan leeyahay dee waa arrintuu tatabuco waa habkan xadiidkeedna oo kale waatuu ku sameeyeyna xadiidkan isagoo dahaaro iyo meelo dhowra sii ixaaleynayay markuu soo gaadhay halkan dee halkaas kolley waa sagaal boqol iyo labiyo sagaashan raqamka ah markuu joogo ayuu xadiidkan duruqdiisan oo dhan iyo wixii mid kastaaba kale ay la dheerayn isagoo qadarkaa kuma gaabsanaya ayuu laba yimi waxaan leeyahna waa meel aada u mufiid ah muhimana oo si fawaa'idaasoo urursan oo kala duwan loo ogaado de inaga waa waxaan isukeen daba socdo waxyaala inaga maqana ay jirayaan haddaba bal markaa waxaan leenahay ziyaadada imaka sharik halkan laba yimi waa markii rasuulka ilaahay guriga yimi markiiba ma seexan ehelkiisiiba waxoogaa la sheekaystay taasna markaa maxaa faa'iide imanka inooguba sugan ruuxuu salaaddii cishaaye isagoo tukaday hadday maslaxa taa kuba sugan tahay dee hadalkaa iyo sheekada ama dee hadalka iyo muxaadasada ama xaaja meesha ay taalo inaan wax karaaho ku sugani jirin waayo rasuulka ilaahay waxaa inoogu dee saxiixaynba kaana yakrahu nawma qabla alcishaa'i walxadiida bacdaha in cishaa'iga hortii la seexdo uu karhi jiray dabadeedna in la sheekaysto oo la caweeye weyo inaguna waaba kan kitaabkeeni baaba dee bacdalcishaai ah laakiin wixii khayra isaguba dee samarka khayrkiiya way ka duwan yihiin waa karhi jireen marka waxa wey markay xaaje iyo maslaxa ay kuma sugan tahay ama cilmi iyo waxyaalaha arrintu ay tahay dee way ka duwantao karaaha iyada kumaba sugna bal markaa taasoo waa kan ehelkiisiibu waxoogaa la sheegay soo taasi waxay ku xambaarantu karaahadaas wixii aan maslaxa kuba sugnayn ama khayr aan ahayn ama xaaje iyo waxyaalaha caynkaasa iyo waxaa baahi loo baahan yahay aanay jirin bal hadda uma raqada wuu seexday wasaaqa alxadiida xadiidkii hore inuu soo maray ayuu dabagaluu kaxeeyey wa fiihi waxaa ku sugnaa uma qaama fatawada'a wastanna intan eeg waa ziyaado uu kacayoo uu weysaystayoo wastanna uu cadayday oo rasuulka ilaahay markaa uu kacay ee uu weysaysanayey salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu cadayday taas baa waxa weeyaan inoogu sugan wastanna iyo dee taxaduskaas aan riwaayaadkii kale kuba sugan shariig kuba sugan xdثna wsr بن عبd الله عل qال xdثna محaمد بن فضyل عن حuسين بن عبدالرحمن عن حبيب بن أbي hاaبت عن محaمد بن علي بن عبد اللh بن عabاس عن أbيه عن عبد اللh بن عabاس baladu waaba xabيب بن أbي hاaبت waa nin taaبعiya aynu hore usoo aragnay waxuu kaba warinaya محaمد بن علي بن عبd اللh بن عabاس barkood baa yidhaahaa عبد اللh بن عabاس waa soo gaadho waa la kulmo waxbuu ka wariya lakin taasi ma sugna bal صaxaabi uu arkay dee taasi nooma sugno marka waa atbaacu taabiciintii baan kuba darirayna walow dee qolooyinkan sida xabiib iyo la dabaqa yahay oo waktigoodii ade adigu taasoo saxaabo uu soo gaadhay ay jireen ama bihi cali bn cabdillahi bnu cabaas waa taabici kollay cibaado badnaayo caliyu saajid la odhanayay oo ibnu cabaas kollay khulafadan reer bani cabaasna waa ninkay abtirsiinta kuba galaan awlaada cabdillahi bnu cabaas waaye isagay kuba galaan khulafada dee inta badan shanta boqol ee sanood iyo ziyaado kollay caalamulislaami kolay quwo leeyihiin iyo kolay magacun ahaayeenba adigu dee imaar khilaafada haye wuxuu yihi haddaba in eeg moxamed ibnu cali baa aabihii cabdillaahi cali ibnu cabdillaahi buu kaba warinaya cali ibnu cabdillaahina ayuu ka wariyey maanta kuraybeeg ma jiro cabdillahi ibnu cabaas oo cali ibnu cabdillahi kurayb buu laba siman yahay maxaana xadiidka anahu raqada cinda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ibnu cabaas wuxuu seexday rasuulka ilaahay agtii waa gurigiisa fastayqada fatasawaka macnaa fastayqada الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam de maha ibnu cabaas waa toosay rasuulka ilaahay baa soo baraarugoo soo toosay fatasawaka wastana waa ti aan riwaayada uu cadayday watawada waan weysaystay walxaal wa yaquulu ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi leyl wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab faqara'a wuxuu aqriyay haulaai اaayaat xataa khatama suura aayadan iyo aayaadka kaba dambeeyey ilaa uu suuradii dhameeyo waa taynu caashirkii xalay kusoo maray tobanka aayadood ee u dambeeya waana tan halkii kaba bilaabmayeen alu cimraan u dambaysa uma qaama waa kacay kollayna dee akrintiisa iyo waxaa ku tacalluqsan xalaytaan soo sheegay fasallaa wuxuu tukaday ragcatayni laba ragcadood faadaala fiihima alqiyaama labadii ragcadood baa wuxuu dheereeyey taagnidii iyo rukuuca wa sujuud waa laba ragcadood oo dhaadheer ayuu tukaday oo rukuucdii iyo sujuuddii qiyaamkii intaba uu dheereeyey uma sarafa salaadii buu kaba baxayo fanaama uu seexday xataa nafaka ilaa uu kaba khuuriye ama rasuulka ilaahay dee lagaba maqlay nafaska caaliga uma qaama fasallaa ragcatayn uu kacayo uma facala dalika halaata maraatin arrinkaas waa seexashadan iyo weysaysigan iyo haddana bal arrinkan ayaa wuxuu sameeyey ama dee salaadan halaata maraatin saddex goor sita ragcaatin lix ragcadood kulu dalika markaa kaa dhammaantii kula dalika yastaaku uu cadayanayey wayatawada u weysaysanayey wayaqra'u haulaai aayaati aayaadkan waa aqriyayey uma awtara bihalaaثin saddex ragcadood ayuu ku witriyey bal inta dambe hay noo sugnaato xadiidkii horey laba mid tahay maxaa riwaayadan xabiib bn abi haabit baan leenahay waa riwaayadii inta dambe bal haynoo sanadka ayaa kuma sugan wax ka duwan riwaayaadkii horeynu soo maray oo mid weeyaane rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh salaadihii uu tukanayey inuu kolba seexanayuu kacayey kolba seexanayuu kacayey ayaa riwaayadan inooguma sugan oo rakacaadkii ay ku dhex jirta seexasho iyo weysaysiyo taas riwaayaadkii hore waxay inooguma sugnayd inuu kacay oo intuu dee xaajo gutay uu kurdadii kuba noqday isagoo ku kaaftoomay wejiga iyo labada ka fuumaydhay laakiin markii dambe uu kacay salaadiisii buu dhamaystay wuxuu seexday una ama dee jiifsaday markuu salaadiisii dhamaystay taas baa riwaayaadkii kale o dhan aan kuma haynay tan iyada arrinkaasi waa inooguma sugan yihin marka riwaayaadka kalena kuma sugnaa riwaayaadka kale waxaa inoogu sugnaa saddex iyo toban ragcadood tanna maxaa inooguma sugan dee imika halkan ama sagaal ragcadood ama kob iyo toban bay noqon oo riwaayaadkii kale ama laba ragcadood bay ka yartahay ama afar waxaan taa u leeyahay haddii aan nidhaahno laba fasallaa ragcatayni faadaala fiihima alqiyaama warakuuca wasujuuda taasuu yihi haddana uma facala dalika talaata maraatin sita ragcaad haddaa nidhaha labadaa ragcadood lixdan ragcadood bay ku jirtay kaba mid ahayd oo afar dambuu haddana sidaa u tukaday markii dambena saddexa witriuu tukaday dee sagaal bay noqonayaan afar bay kuwii ka dhimantay laakiin haddii aan kaba dhigno labadaa dhaadheeri way horreeyeen haddana lix saddex xaalo oo dambe ayuu saa yeelo lix ragcadood oo dambe weeye kuwan aan kaba dhigno ay halkaa isku noqdaan sideed saddexdana lagu soo daro koob iyo toban bay noqonaysaa markaasna laba ragcadood bay kaba yaraanaysaa koob iyo tobanku riwaayo kalaa bay waafaqayaan haddii taa la yidhaaho waana lala jamcin karaayo waa la odhan karaa labada ragcadood ee kuwa kale ku jira waaba sunnihii cishaayiga oo kale sunnihii subaxa ma odhan karno waayo riwaayaadka kale aan daahirkoodu taa aqbalahayn sunnihii baaba labada ragcadood ee salaada habeenka lagu furfurtaa bay noqonayaanoo ee kan kale waa koob iyo toban waa la odhan karaa laakiin arrinka jira waa takhallulu noom iyo waxyaalahaas oo kale ruwaadii kalena mabay sheegin esta aan soo sheegnayna xadiidku waa xadiid keliya habeen keliya dhacay waxaan eegaynaa ruwaadda intoodii badnayd waxay kuba ay ay siday kuba wariyeen ayaan eegaynaa iyo dadka xaggii xifdig iyo cadadkii xifdi iyo cadadna waa loogaba badan yahay bal xabibna caalimaha adee barhkood baa maqaal iyo waxyaa la sheegtay wala aan leenahay maqaalkaasi imika taasiir ma laha laakiin ruwaadii badnayd ee xadiidka warinaysay arrinkan may sheeginoo bal markaa waxaan leenahay ta inooga sugan xadiidka ibnu cabaas waa se riwaayaadka kale inoogu sugan وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna محمد بن بkr qال أخبرna بن jurayجi qال أخبرnي cضاn عن بن cabاsi qaaل wa xadيiث iبن cabاs waa ki un lakiin maanta markii hore hadduu cali بن cabdاللahi iبن cabاs uu kaba warinayo inankiisii ah mararkii horena qurayb aan soo arkaynay intaa kale qurayb bay ahayde maanta imaamkii caضا بن abي رabاح ayaa iبن cabاs xadiidka ka warinaya waana kooban yahay oo qaala wuxu uhi iبن cabاs bidtu data laylatin waana habeen keli un baan leenahay habeen baan baryay cinda khaalatii maymuunata faqaama nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa kacay yusalii isagoo tukanaya mutadawican xaalu yahay isagoo sunaysan min aleyli fi leyli faqaama nabiyu fadani waa tafsiir ubay tay kicitaankiisii hore bay noo sii fasiraysaa iyo siduu u dhacaye faqaama nabiyu salى اllahu alيه wasalam ila qirbati rasuulka ilahi wuxuu kacay xaggii dee weelkii ay biyo ugu jireen qirbad ama qarbadkii fatawada uu weysaystay faqaama haddana salaad buu uu istaagayo fasallaa waa tukaday faqumtu anigu haddaan ina cabaasahay waan imiintan soo weysaystoo dhinaciisii baan soo joogsaday lamaa ra'aytuhu markaan arkay sanaca daalika isagoo arrinkaa laba yimi oo kacoo weysaystoo salaad galay fatawada'tu eeg waan kacayoo fatawada'tu waan weysaystay min alqirbati si rasuulku yeelay uma qumtu waan istaagay ilaa shiqi asari dhinaciisii bidix baan joogsaday faأkhada biyadii gacantaydii buu qabtay min waraa'i dahri waa kii adaaranii min khalfina aynu soo aragnay ama akhlafanidii adaaranii min khalfi waan ku sharxaynay une imaka gacantiisuu qabtay weeye oo xagga dambe weliba dhabarkuu gacanta dee si aanu hortiisa usoo marin xagga dambe uga soo wareejiyo faأkhada biyadii min waraa'i dahri yacdilunii isagoo i toosinaya kadalika waa kaxaynayay min waraa'i dahri ila shiql ayman ii toosinaya i joojinaya dhinacii midig qultu waxaan idhi oo waxaa odhanaya dee ibnu jurayj sheekhiisii cadaa ayuu weydiinaya afi tadawuci kana dalika arrinkan ficilkan rasuulka ilaahay yeelayna xarake iyo waxyaalaha jira ma sunuu ahaayo qaala wuxu nacam ha bal markaasuu yidhi dariiqii inoogu dambeeyey intii uu imika halkan kaba soo naqlinay xadiidku de waaba muddo isagaba casharkii qaatee waxadaثanii haarun ibnu cabdillaahi wa moxamed ibnu raaficin qaala xadaثanaa wahb ibnu jariirin qaala akhbaranii abi qaala samictu qaysa bna sacdi yuxadiثu can caضaaءi wacdaa ibn abi rabax ibnu jurayj bedelkii wey can ibni cabaasin qaala bacahanii اlcabaasu ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam intan baa inoo ziyaadaa oo cabaas baa marka hore xaaju u diray oo rasuulka ilaahay isagaa uba diray kolleyna riwaayaadka xadiidka marka la tatabuco xaafid ibnu xajarna si fiican bu halkan meesha admiin tilmaamay u wada tatabucay waxay ziyaadaad iyo alfaada leeyihiin oo kale kolley mala arrin bay ahayd oo wax malaa rasuulka ilaahay uguma ballan qaaday tii dee balballanta oofinteediiyo inuu loo taabiyeero ayuu uguma diray oo xoole uu kaba sugayey ahaa ma geeliyo ugu ballan qaaday wa huwa fii beyti khaalati maymuunata gurigii habaryarta ee maymuuno kolley riwaayaadka qaarkoodna waxa dheer rasuulka inuu masjidka ugu yimi maqrib dabadiina way ahayd uu la hadli kari waaye halkaa rasuulka ilaahayna salaad baabu galayo intii maqrib iyo cishaayay dhexdiisa waa tukanayey markii dambu mala haddana soo noqday oo dee cishaayigii iyo gurigiisii bay noqotay bacda cishaay fabidtu macahu tilka leylata habeenka dee isaguna hawshaasna waa u socday xaajadiisan kalena waa dhamaystay oo de cilmigan uu inoo soo naqliye weynba fabidtu macahu tilka laylata faqama yusalii min aleyli faqumtu can yasaari xaggiisii bidixaan istaagay fatanaawalanii min khalfi dahri waa sida halkaa faakada biyadi min waraa'i dahri fajacalanii calaa yamiini xaggiisii midigtu xaggaa dee gacantiisiisa uu dee bal matala xagga dambe intuu ugaba fidiyey uu soo qabtay oo yuu tanaawalani macnaa akhadanii weeyaan min khalfi dahri fajacalanii calaa yamiini midigtiisii buu joojiyey وxdثnا بن نmayr qال xdثnا abي qال xdثnا cبdالملك عن cضاء عن بن cabاس qال بت عnda khاaltي maymuنة نحو xadيث بن jurayج وqays بن سعد xadiidka duruqdiisa kole way noo dhamaatay macnihiisuna koley waa dee macnaha ballaadhan oo fawaaid kala duwan baa leeyo intan salaada ku tacaluqsanaynayan waa taan soo aragnay bal dee xaggan kale ee aayaadkan la aqriyaya markaa laba kaca iyo dee bal matalan isagoo rasuulka ilahi weliba samada eegaya iyo cadayashada waktigaas iyo iyaduna malaa wax horaba aan kuwa soo marin inay cadaygoodiisa iyo rasuulka ilahi xadiid caayisha ay usii diyaarinayeen iyo halkan la joogsanayo dee hore aynu markaa taa qeyb ugaba soo aragnay ruuxa keliya mowqifkiisa iyo maqaamkiisa kuu yahay iyo bal umuuraha kala duwan baa xadiidka inooguma sugan iyo fawaaida badane lakiin xadiidka duruqdiisii oo uu sheekhu si fiican uu soo ururiyey oo uu dheereeyey halkaasay bal inooguma taab noqotay welina axaadiistii salaada habeennimo waan ku jirnaa xadiidkana waaba xadiid uu leeyahy lakiin kii horaanu ahayn waa xadiid kale xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna غundar عan شhuعبة xa وxadaثna بن المصنب بن بشhاar qال xadaثna محamed بن jaعفari waana markaa gundarkii abubكر kaba wariyey un qال xadaثna شhuعبaة lakiin markii hore gundar can شhuعبata maka xadaثna شhuعبaة عan abي jamرata qaala wuxuu yihi abu jamra oo in hore isna kitaabka uguma soo aragnay samictu ibn samictu بna cabaasin yaqulu cabdالlahi بn cabaas baan maqlay oo ku qowlaya kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yusalii mid tukada min aleyli habeenkii ثalaaثa caشharata ragcatan saddex iyo toban ragcadood bal walow dee maka kaana aan idhi de waxa weeyaan maha sariix kuma aha kolkol way keentaaye laakiin ma keento un dawaam iyo istimraar oon habeenkan kaliya ku xambaari karno habeenkan uu tan aan kuba xambaarayno ee saddex iyo toban ragcadood rasuulka ilaahay waa tukaday koob iyo tobanna waa ti ayn hore usoo marno uma badnayd in ka yaroo sagaal iyo toddobana waan soo maray laakiin bal maalan xadiidkii caaishe ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh koob iyo toban ragcadood rabadaan iyo keyrkeedba kamuu badin ahayn waa si dee bal maalan xaalkiisa u badnayd iyaduna ay kuma ogeydaan bal xadiid ay leedahayoo rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sideed ragcadood intuu tukaday markii dambana shan aanu midna fadhiisan uu witrigii kaba dhigay oo saddex iyo tobana iyada nafteedaaba wariso balkaasi waa bictibaar alaqlabun laakiin rasuulka ilaahay intay ugu badnayd salaada uu tukado laynoo soo naqliyo saddex iyo toban bay hayday kumana xambaarayna maka halkan sunno cishaay inay kuba jiraan sunni subax si ay barhkood yidhaaheen oo bal intaasun isu waafajiyaane rasuulka ilaahay waa wax kaba sugan caisha warisay ibnu cabaasna waa ka inoo wariraya mid ka dambeeyana waa inooguma soo socdaa zayd ibnu khaalid xadiidkii وxadثna qtaybaة بن سacيidi عan malik بn aنسi عan cabdالlahi بn abi bakri عan abihi abi bakr بn xaزm ana cabdالlahi بn qays بn mkrmata akbarahu oo abu bakri ba waxa u waramay cabdالlahi بn qays ibn mkrmata wuxuu uga markaa akbarahu عan zayd بn khalid wuxuu uga waramay oo uga soo naqliyo xadiidkan uga wariyey zayd بn khalid aljuhaniyi anahu qaala inuu yihi zayd zaydna isaga cabdالlahi waa taabiciya dee u waramayey daarmuqana waan eegi doonaa waama dhaaranaya laamtu waa almudia lilqasm wallahi la armuqadna salaata rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam leylata de waana wakti ay u suurto gelaysay weeye rasuulka ilahina salaadiisaa u ogaanayey marka waxaan eegi doonaan u fiirsan doonaa salaada uu rasuulka ilaahay bal habeenkan caawa uu tukanayo ee habeenkii waan eegi doonaa rasuulka ilaahay uu kacay waana eegaya saxaabigani muxuu yihi markaa fasalaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfudud buu tukaday oo waana tan qowlkiisuna inooguma soo socdo ruuxu salaad habeennimo hadduu kacayo marka hore bal si uu dee isagoo cajzigiiyo waxaas ay uga duulaan oo isagoo halaag u nashaadaysan oon caajisnayn oon lulaysnayn uu salaadii dee uu yar dheeraynayo ama dheeraynayo uu gudagalo laba ragcadood oo fudfudud in salaaddii habeennimo lagu bilowdo marka taas buu rasuulka ilaahay yeelay uma salaa ragcatayni طawiilatayni طawiilatayni طawiilatayni labadii muxuu ku xigtay laba ragcadood oo dhaadheer dhaadheer dhaadheer uma salaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday wahumaa dunalatayni qablahuma labadani walow ay dhaadheeraayeen laakiin tii ka horreysay uu saddexa goor dee waa takraarkan ta'kiid ahaan iyo isagoo tilmaamaya duulkooda aada u fara badnaa ama aada u dheeraa ayaa way ka yar waabsanaayeen uma sallaa ragcatayni laba ragcadood oo haddana wahuma duuna labadani duuna alatayni qablahuma labadii kale waa kuwii afraad ama kuwii afarta u ahaa rasuulka ilaahay labadii dee hore mooye labadii ku xigay bal mee labadii fududaa iyo laba dhaadheer baa ku xigay labadii kale kaba dambeeye weli kuwan dhaadheer bay ka yar waabsanaayeen iyaguna way kasii xagga marka la eego way ka marka la eega ka gaabnaayeen weeye walow ay dhaadheeraayeen uma sallaa ragcatayni wahuma duuna alatayni qablahuma oo lababa labada ka horeeya ayay ka yar gaabnaayeen oo kuwa horea kaba dhaadheera uma sallaa ragcatayni wahuma duuna alatayni qablahuma markaa bal tiriyo oo labadii fudfududaa iyo kuwa yihi ragcatayni dawiilatayni dawiilatayni haddana uma sallaa ragcatayni waa lix uma sallaa ragcatayni waa sideed uma sallaa ragcatayni uma sallaa ragcatayni waa labiyo toban waa lix goor buu imika inoo sheegay oo min laba ragcadooda dee arrinkuna uu yahay sa daahirku inuu yusalli bayna kuli ragcatayn ama bacda kuli ragcatayn uma awtara rasuulka ilaahay markaa ragcaddii witrigii buu tukaday fadalika ثaلaaثa caشhرaةa ragca saddex iyo toban ragcadood markaas xadiidka zayd iyo xadiidka iبnu cabaas iyo xadiid cayshaba saddex iyo toban kuwa inoogu sugayn waana intii ugu badnayd ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inooga soo noqday haddii شhan iyo tobaniya la arkay kuwaas waxaa ku jira un sunihii subaxayo وxadثnي xجاaج بن الشhاacr qال xadثna محamed بن جعفr المdائني أbو جعفr qال xadثna ورقا عن محamed بن المنkdir عن jابر بن عبد اللahi qاaل kuntu waxaana maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisa ayaan ahaa fii safarin faintahaynaa ilaa mashracatin waxaanu soo gaadhnay mashraco ama waa meel ay biyo marayeen oo meesha laga tallaabo dee haddii dooxba socda ama webi ay tahay meel kasta lagama gudbi karee meelahan dee dariiqaba ah ee dadku ay kasoo galaan biyaha halkaas baa mashraco lagu magacaabaa halkii waa dariiq ilaa cubuulman xaafati nahri aw baxri aw gayri taas baaba laydhaah tii baanu soo gaadhnay faqaala wuxuu uhi alaa tushricu jeedadee daabana waa fuushana ama isagiiba miyaanad gudbahayn oo biyahan aan kaba tallaabayn ya jaabiru jaabirow qultu bala de may waaban dee waxa weeya gudbaya alaa tushricu naaqataka ama tushricu nafsak marka wuxu uhi maya waan gudbayaayo ha waan ka tallaabi qaala wuxu uhi fanazla rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa dhaadhacay wa ashractu aniguna se dee ashractu nafsi ama ashractu naaqati oo halkii dee mashracadii ayuu galay oo biyuhu dee kolley maaha webi iyo may ahayne waa biyo un dee adigu markaas socday un ama dee durdur ha noqdee ama biyo kaleo waktigaas roobkeena haba noqdeena dee halkiibuu kaba tallaabuu galay biyihii qaala wuxu uhi uma dahaba lixaajati rasuulka ilaahay xaajadiisii buu u baxay wawadactu lahu waduan biyo uu ku weysaystaan meel u dhigay qaala wuxu uhi fajaءa wuu yimi rasuulka ilaahay o fatawada waa weysaystay rasuulka ilaahay baa weysaystay uma qaama uu kacay fasallaa wuxuu ku tukaday fii sawbin waaxidin maro keliya khaalafa bayna darafay labadiisa daraf uu isweydaariyey kollay marada keliya oo lagu tukada iyo maro keliya hadday too waasaca inuu san dee ay sunuu yahay horeynu usoo aragnayoo rasuulka ilaahay maro uu keliya ayuu markaas ku tukaday oo labadii maradii keli ahayd mid waasacay ahayd oo ayuu labadeedii daraf intuu isdhaafiyey ayuu halkaa dee luquntiisa kusoo xiday oo sidaasuu kuba tukaday waana umuuro aynu hore usoo maray oo xaggan maro keliyaoo lagu tukado iyo hadday cidhiidri tahayna inuu iska guntanayo ruuxu dhabark dee dushiisa iyo degtiisa haba qaawanaato haddii laakiin maradu ay waasax tahay si degtiisna ay wuxun ugaba gaadhaan inuu halkan mukhaalafadan samaynayo oo waxaynu hore usoo aragnay faqumtu khalfahu gadaashiisii ayaan joogsaday oo rasuulka ilaahay uu ka dambeeyey faakhada biuduni oo markii dee uu saa yimi ayuu rasuulka ilaahay dhegtayda u qabtay buuhi oo fajacalanii can yamiinihi midigtiisii oo dee dhinaciisiia ayuu soo joojiyey isagoo tusaya ficil kuba tusaya dee halka la joogsanayo dee xadiidka ibnu cabaas ee kanna waxay nooguba sugan bal dee xarakaadkan iyo camalka caynkan ee weliba dee maslaxo salaadeedna uu u ahaa ee dee salaadii inaanay kuba jabayn oonay ku burahayn xarakaadka caynkana xadaثna yaحya بن yaحya abubakr بن abi shaybata جamيعا عan hushaymi qala abubakr xadaثna hushaym qala akbarana abu xurata wasil بn cabdiلرaحman ba la yidhaaha waxaana halkan sharaxa igu sugan kana yaktim الqur'ana fi kuli laylatayn de waa cibaado kolley weyn walow la aan odhan karno cibaadadaasi waa cibaado mafduula qur-aanka labada habeen oo kastaba waa habeen labadii habeenba mar buu dhamaynaya labadii habeenba dee kuwa mar ku dhamaynaya habeen kastaba dhamaynaya salafkeeni waa kaba mid walo dee markay noqoto ruuxii dee sunna ilaalinayay ay tahay saddex habeen bal inaanu ka yarayn inta uu ku dhamaynayo oo dee rasuulka ilaahay baa salawatu ama nahyi baaba jiray oo kuba yimi iyo dee waxa weeyaan lam yafqah الqur'ana man qara'ahu fi halaa fi aqala min halaaثa xadiis baaba qur'aankii ma fahmin tadaburagaysan ma helin ruuxa saddex habeen wax ka yar kuba dhameeya walow dee habeenii bal dee maalintii iyo habeenkii kuwa mar khadmo wax ka badan dhamayn jirayna salafkii laba soo naqliye bal markaa tan bay heedo waa ninka caabidkaa ayuu ahay qur'aanka sidaas oo kale ugu cinaayoonaya abu xurahan wuxuu markaa yihi can اxasani waa xasan اbصri can sacd bni hishaami sacd bni hishaamna xadiidkii caaisha xadiidu su-aalaana weydiiyey xadiidkii rasuulka ilaahi salaadiisiiye sacd ibn hishaam ibn camir wataynu soo maray can caaishata qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi wuxua idaa qaama min aleyli habeenka marka uu kaco mintu waa darfiyo waa habeenka wax kaba mid ah haddaan tabciidi ka dhigno ama fi leyli oo bimacnaa fi un liyusaliya si uu tukado salaad habeennimo markuu u kaco iftataxa salaatahu biragcatayn khafiifatayn waa sida xadiidka zayd imakaan kuba soo maray salaadiisa wuxuu ku bilaaban jiray ku furfuran jiray laba ragcadood oo fudfudud markaasuu hadda dee taas waxay leeyihin waa tanshiid iyo si isagoo nashaadaysan uu galo markaasuu haddana salaaddii uu dheereynayo gudageli jiray bal iyadoo qowlana waaba kan xadiid abu hurayra waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana abu usamata can hishaamin hishaam ibnu xasan alqurdusi weeye oo dee marar badan baan soo sheegnay moxamed ibnu sirin ninkan kaba warinaya hishaam waa hishaam ibnu xasano waxaaba la yidhah de waa xertii moxamed ibnu sirin dadkii axaadiidiisa ugu yaqaanay jaanibkaa uguma daldi badnaa ee dadka kale laga raajax yeelaya ama hadday isqabtaan oo kale isu khilaafaan riwaayadiis ayuu kaba mid yahay hishaam ibnu xasan nasbat الnaasi fi de fi moxamed can moxamedi can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal idaa qaama axadukum axadkiin hadduu kaco min aleyl habeenkii salaad buu u kacay salaad habeenimuu doonaya inuu tukado falyaftatix salaata de waa dadkaasay dee cibaada ahaayee cibaadada badnaaye salaada ereynaya inagu haddaan isla malaa salaad uma kacno waa laga yaaba faatixo inaan kuba gaabsano marka hore inta kaleba ay gaaban tahay oo de laakiin waa dadka dee salaad dheerna waa tukanaya falyaftatixha ku furfurto salaatahu salaadiisa ragcatayni khafiifatayn o imikani waa amar amarkana waa lilistixbaab ficil iyadoo ah xadiidkii markaa zayd iyo xadiidkii caaishana waan kuba soo maray waxaanay leeyihin waa si ugu nashaadooda ay ku cileeyaan salaada kaba dambayso mala dee waa hurdu ka kacaye kasalkii iyo cajzigii iyo lula wixii si ay dee markaa usuulaan oo isagoo nashaadaysan salaadiisii uu gudagalo dee uu markaa duca iyo qira iyo wax kastaba dheeraynaya ama rukuuc iyo sujuudba taas حدثنا قتيبة والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا عنا ولا تهنا